بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan bilaabaynaa maanta haddii alla yidhaahdo oo jumco ah labaatankii jumaada aluulaa kun afar boqol saddex iyo afartankii hijriyada waafaqsanna afar iyo labaatanka disembar labada kun iyo kow iyo labaatanka sanadka lagu xisaabiyo dhalashadii nebi ciise wixii ka dambeeyey waxaan bilaabaynaa haddii alla yidhaahdo kitaabu alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwahaab iska leeyahay annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn fawsaan alfawsaan shiikhuu kitaabka muqadime ayuu ku bilaabay hadduu sheekh fawsaan yahay wuu leeyahay sheekh maxamed cabdulwahaab kutubo badan buu qoray oo aad u qiimo badan oo faa'iido badan oo towxiidkii ku saabsan iyo shirkigii in la caddeeyo dadkana laga reebo laguna caddaynayo kutubtaas macaasidii iyo dunuubtii iyo in dadkii laga reebo sababtoo macaasida iyo dunuubtu towxiidka ayay noqsaamisaa wuxuu waxaasoo dhan shiikhu u qoraayey inuu muslimiinta u naseexeeyo oo dadkii alla ugu yeero si maaragtay dhulka muslimiinta uu hagaago dariiqii rusushu ku socon jireenna sidaas unbuu ahaa qofkiina waxaa looga baahan yahay inta uu nool yahay inuu wanaag ka shaqeeyo oo alla rususha wuxuu usoo diray inay dadkii khayrka ugu yeeraan shartana uga digaan laba daaroodna alla waa uu samaystay oo wax lagu abaalmariyo waa janno oo dadkii mutaqiinta ahaa ee daacada alle ku dadaala alla uu ku abaalmarinayey iyo naartii oo ah hoygii gaalada macaasidii dunuubta dhex dabaalinaya allana waa kala duway oo ma aanu simin aayado fara badan baa lagu sheegay taas am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati sawaa maxyaahum wamamaatuhum saaa maa yaxkumuun kuwii dembiga kasbaday ma waxay u maleeyaan inaan kala mid dhigayno sida kuwii mu'miniintii camalka saalixaa sameeyey oo kale oo noloshooday geeridoodu ay isku mid tahay way xukumayaan baa qaldan am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati kalmufsidiina fi lardi am najcalu lmuttaqiina kalfujaar alla wuxuu leeyahay ma mu'miniinta camalka wanaagsan samaysa yaan kala mid dhigaynaa kuwa mufsidiinta ee dhulka fasaadiya mase muttaqiinta yaan fujaarta kala mid dhigaynaa alla qofna ma dulmiyo qofkii wanaag sameeyana waa loo laalaabaa wanaaggiisaas oo alla waa uu sharfaa qofkii dembi kasbadana ama alla waa uu cafiyaa ama waa uu ka abaalmariyaa hadba dembigii uu sameeye oo kale man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha qofkii wanaag la yimaada wanaagaad toban laabkiis buu leeyahay waman jaaa bisayi'ati qofkii xumi la yimaadana falaa yujzaa ilaa midlaha iyadii oo kale moogi waxku lagu abaalmarin maayo oo macnaha loo labalaabi maayo xumaantii marka dhaqaalka alley taasi ka mid tahay in xasanadii iyo wanaaggiina la laablaabo xumaantina aan la laablaabin daacaadka allena labay u qaybsamaan waxyaaba waajib ah iyo waxyaaba sunno ah waajibku waa waxa qofku markuu sameeyo uu ajirka helaayo marka uu ka tagana lagu ciqaabayo oo uu ciqaab ku mudanayo mustaxabkuna waa maxay waa waxa qofku markuu sameeyo uu ajirka helaayo qofkii ka tagana aan la ciqaabaynin macaasiduna waxay u qaybsantaa dhowr qaybood macaasida waxaa ka mid a wax gaalnimo iyo shirki ah macaasida waxaa ka mid a wax ah dembi weyn laakiin shirkigii ka sokeeya macaasida waxaa ka mid a kuwa yaryar gaalnimada iyo shirkiga alla ma dhaafo ilaa qofku inuu toobad keeno moogiye geeridiisa ka hor laakiin qofkii gaalnimo ku dhinta naartuu ku waaraaya alla wuxuu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi alla ma dhaafo in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo laakiin dembiyada ka hooseeya shirkiga mashiicada alleh iyo doonista alleh iyo ku hoos jirtaa haddii alle uu doono qofkeeda waa uu dhaafaa haddii uu doonana waa uu cadaabaa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wyakfiru maa duuna dalika liman yashaau yaa alla uu yidhi alle ma dhaafo in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo laakiin wixii intaa ka sokeeya alle waa u dhaafaa qofkuu doono aduu marka qofkii alla doonayo inuu u dhaafo inaad ka mid noqonaysa in kale garan maysid sidaa darteed iska ilaali macaasida teeda waaweyn iyo teeda yaryarba shiikhu wuxuu leeyay marka sakaa'irta oo dembiyadii yaryaraa ahaa lamamna waa lagu magacaabaaye iyada waxaa lagu tirtiraa noocyaal fara badan oo sabab u noqda in la tirtiro dembiyadaas yaryar oo qofku hadduu taacaad uu sameeyo iyo cibaadaad dembiyadii yaryaraa waa loo dhaafaa waxaa ka mid a acmaasha sababta u ah in dembiyada yaryar la dhaafo salaadaha shanta oo kale sida alla uu yidhi waaqim isalaata darafay innahaari wa zulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat salaadaha in dembiga lagu dhaafo iyo aayaddaas sheegaysa xasanaadku waxyaabihii xumaa yay tagsiiyaan rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu alay slam alsalawaatu alkhamsu waljumucatu ila aljumucati waramaضaanu ila ramadaana mukafiraatu maa baynahuna ida ijtanaba alkabaa'ira salaadihii shanta ahaa iyo jumcadii ilaa jumcadii kale iyo ramadaankii ilaa ramadaankii yani qofku waa uu soomay sanadkan kii kalena waa uu soomaya soo socda inta udhexaysa dembiyadii la dhaafaya jumcadana sidoo kale labada jumca inta udhexaysa hadduu qofkii jumcadii uu dukado waa la dhaafaya dembiyadii yaryar salaadaha shantaana waa sidoo kale marka waxaa lagu dhaafaa inta udhexaysa lagu dhaafaa haddii qofku ka fogaado dembiyada waaweyn waxaa kaloo dembiyada lagu dhaafaa inuu qofku ka toobad keeno dembigii yaryaraa oo sakaa'irta ah waxaa lagu dhaafaa qofku inuu ka toobad keeno toobadu sideedaba dembiga oo dhanba waa ay maaragtay tirtirtaa ama ha weynaado ama ha yaraadee allana dadku waa uu ku tirtirsiiyey inay toobad keenaan oo asagoo u soo noqdaan oo dembi dhaaf weydiistaan marka toobada iyo istikfaarku waxay ka mid yihiin waxyaabaha dembiyada lagu tirtiro oo lagu baabi'iyo dembiyadaas hadday doonaan kuwo waaweyn ha noqdaani ama xataa gaalnimo iyo shirka ha noqdaani qofkii toobad keena ee camalkiisa wanaajiya alla toobada waa uu ka aqbalaa albaabka toobaduna waa uu iska furan yahay habeen iyo maalinba rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay slam in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir alla waa uu aqbalaa toobada addoonkiisa intaanay qarqarada gaarin naftiisu oo aanay dhuunta imaanin sidoo kale toobadu waa ay iska furan tahay ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo meeshay u dhici jirtay markaa qofka toobada laga aqbali maayo sida suuratu ancaam alle uu ku sheegay yowma yaati bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl nafta aan hore u rumaynin maalinkaas aayaadka alle qaarkood ay imaan doonaan oo lagu fasiray qoraxdii kasoo baxaysay meeshay u dhacaysay qofka iimaankiisu anfici maayo aan horay iimaan ula imaanin ama iimaankeediiba aan khayr ku kasbanin dembiyadu marka waxay u qaybsamaan buu leeyahay shiikhu dembiye waaweyn iyo dembiye yaryar dembiga weyn marka qaacidadiisa iyo daabitkiisu muxuu yahay oo lagu qeexi karaa waa dembi kasta oo alla markuu dembigaas sheegay uu ku khatimay naar in lagu gelaayo oo uu naar sabab kugu noqonayo ama lacnad lagu khatimay ama cara alle lala xiriiriyey ama cadaab in lagu gelaayo la sheegay waxaas waxay noqonayaan kabiiray noqonayaan dembi weyn baa yaa lagu xisaabinaya sida uu shimac cabdilwahaab noo keeni doono oo ibn cabaas laga wariyey waana daabitka iyo qeexidda ay doorteen culammada muxaqiqiinta ahlucilmiga ka mid a suu sheegi doono shiikhu wuxuu yidhi sheekh fawsaan kabaa'irta waxaa laga qoray kutubo waxaana kamid a kitaabka hadda aan akrinayno haddii la yidhaahdo iyo kitaabka alkabaa'ir la yidhaahdo oo aada caanka u ah oo imaam dahabi uu leeyahay iyo kitaab kale oo la yidhaahdo azawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir oo kitaab weyn ah isagu iska maaragtay reebid la iska reebaayo in dembiyadii waaweynaa lagu dhaco oo uu iska leeyahay ibnu xajar alhaytami oo reer maka ahaa culammadii shaaficiyada waaweyneedna ka mid ahaa kabaa'irtaani sheikhu wuxuu leeyahay haddii ay shirki tahay ama kufri waxaan tooba ahayn laguma dhaafo qofkii kufri ama shirki ku dhinta oo aan ka toobad keenin naartii buu ku waaraayaa innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu nnaaru wamaa lildaalimiina min ansaar qofkii alle cibaadadiisa wax kale la wadaajiya oo aan ka toobad keenin aan ku jirta meesha ku qarsoon moog tahay allawa wuxuu ka xarimay jannadii hoygiisuna waa naartii kuwa daalimiinta ahna waxuu gargaarama haystaan aayado kalena alle wuxuu sheegayaa يعني خلود إيه خالدين فيها أبدا إيه قال ليه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها يعني كوا قال ضع أما أهل الكتاب هذا أما المشركين هالنقضان نار جهنم يقلا يعني يقول كوا راي ولقود marka xukunkooda waa sidaas laakiin dembiyada waaweyn hadday shirkiga ka hooseeyaan oo ka yar yihiin ahlusunna waljamaaca waxay qabaan in qofkii ku dhaca ay sabab uu noqonayaan uu faasiq noqdo iimaankiisuna waa uu nuqsaamaya laakiinse dembi weyn uu ku dhacay dartii loo dhihi maayo waa uu gaalooba qofkaasoo diinkii uu ka baxa la dhihi maayo ee waxaa lagu xukumayaa inuu faasiq yahay iimaankiisuna uu naaqis yahay laakiin waa gaal la dhihi maayo maxaa daliil u ah marka inaan dembiyada waaweyn ee gaalnimada ka sokaysa aan qofka lagu gaalaysiinaynin waxaa u daliila aayadda suuratu nisaa oo dhowr jeer uu shiikhu ku soo celceliyey ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa alla ma dhaafo in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo laakiin wixii intaa ka sokeeya alla waa u dhaafaa qofka uu doono sidaa darteed alla wuxuu ka dhaliyey dembiyadaas waaweyn sida tuugnimada oo kale in wax la xado ama zinada oo kale oo laba aan xalaal isu ahayn ay isu tagaan ama khamra cabidi ama dilkii kaska wax loo dilaayey iyo gardarsiga iyo xadgudubka iyo jidkii oo la gooyo oo jidgooyo la sameeyo waxaasoo dhan xuduud baa laga dhaliyey oo ka ratibma laakiin haddii dadka waxaa sameeya dembiyada waaweyn ku dhacaa ay gaalo ahaan lahaayeen ma xuduud baa laga oofin lahaa may qofka murtadka ah xukunkiisu waa dil waa la dili lahaa waxaa loo dili lahaa ridanimaa loo dili lahaa ilaa diinkii ka baxeen waaye haddii la gaalaysiin lahaa gaalnimo lagu xukumi lahaa dee xuduudu meesha ma imaateen waxadna lagama oofiyeen ee waa la dili lahaa murtadnimaa lagu dili lahaa marka maadaama xuduuddii laga oofinayo taasi waxay tusinaysaa inaanay gaaloobin diinka ka bixin sababto marka xuduud laga oofiyo khalaas muslimkiisii ku dhex jiraa ee waxa uu sameeyey waa uun dembiye waaweyn oo xuduud keenaya xuduuddu ama waa zawaajir oo waa lagu cibro qaataa oo qofkii maaragtay kaa dambeeyey ku dhici maayo wixii ama dembigii baa maarata lagu asturaaba marka qofkii dembiga weyn sameeyey xad baa laga oofiyaa adduunkii laakiinse aakhiro looma ciqaabo qowlka ahlusunnadu marka waa sidaa ahlusunnadu sidaasay qabaan in qofka la leeyahay waa faasiqoobay imaankiisi baa naaqusa la leeyahay wixii xuduud maaragtay ay ka jirto xuduud baa laga oofinaya dadkii laakiin khawaarijtu maxay leeyihiin qofkii dembi weyn la yimaada waxay leeyihiin diinkii buu ka baxay waa gaaloobay naartina waa u ku waarayaa bay leeyihiin kala saari maayaan dembiga kiisa shirkiga iyo gaalnimada ah waa kufriga caadiga aha ma og tahay iyo dembiyadii waaweynaa caadiga aha oo gaalnimada ka sokeeyey waxay leeyihiin dembiyadan waaweyn ee kufriga la yaqaano ka sokeeyey iyada lafteedu qofka gaalnimay u keenayaan bay leeyihiin oo hadduu ku dhaco xatooyadii iyo zinadii iyo khamriyacabkii iyo khamracabkii waxay leeyihiin diintii buu ka baxay ay leeyihiin naartina waa uu ku waarayaa qofkaasi maxay qaateen marka aayadihii goodiga unbay ku camal faleen aayadihii dambi dhaafka iyo yabooha wanaagsan sheegayey ma ku dhaqmaan marka adiladii qaar bay ka qaateen qaarna waa ka tageen sababtoo dad wax fahamsan maaha kitaabkii sunnadii ma yaqaanaan waxay iska cuskadaan uun fahamkooda iyagoon ahlu cilmigii uu soo noqonin marka ahlu cilmigii oo laga go'o oo aan maaragtay wax la weydiinin dhibkaasay keentaa oo baadidaasaa laga dhaxlaa nimanka muctasiladu iyagu waxay leeyihiin ninka dembiga weyn ku dhacaahi iimaankii waa uu ka baxaa laakiin gaalnimo geli maayo ee xukumka adduunka marka la joogo waxaa la leeyahay fii mansila bayna almansilatayni darajo laba darajo udhexaysuu ku sugan yahay bay leeyihiin oo gaalna dhihi mayno muslimna dhihi maynay leeyihin intuu adduunka ku nool yahay laakiin hadduu dhinto oo uusan dembigii ka toobad keenin waxay leeyihiin naartii buu ku waarayaa bay leeyihiin khawaarijtiisu waxay leeyihiin ninka dembiga weyn ku dhaca imaankii waa ka baxay gaalnimadiiuna galay oo adduunka laftiisay sidaas ku xukumaya marka khawaarijta iyo muctasiladu waxay isaga mid yihiin aakhiro xukunka qofka dembiga weyn ku dhaca waxa uu la kulmi doonaa aakhira waa isaga mid oo waxay leeyihiin naartii buu ku waarayaa laakiin xukunkii adduunyada isku khilaafsan yihiin markaasaa nimanka muctasilada ahu waxay la yimaadeen bidcadan ah darajo laba darajo u dhaxaysa oo qofkii la leeyahay muslimna maaha gaalna maaha oo qofkii la leeyahay muminna maaha gaalna maahan nimanka murjiyada la yiraahdo waa kuwa qaba in acmaashu aanay qeyb ka ahayn iimaankii labadaas qoloo lasoo sheegay yay cagsigooda yihiinoo dhinaca kaley taagan yihiin iyagu khawaarijii muctasilo yaan khilaafayna intay yidhaahdeen iyo baatil kale ku dhaceen iyaguna oo waxay yidhahdaan nimanka murjiyada ahi laa yaduru maca aliimaani macsiyatun qofka iimaan hadduu leeyahay dembi uu sameeyey wax u dhibi maayay leeyihiin sababtoo iimaanku qalbiguu ku jiraa bay ku leeyihiin waana uun rumayntaas keliya mana siyaado iimaanku ma kordho mana nuqsaamay leeyihiin macsida iyo dembiga lagu dhacaaya ahina wax qofka dhib u keenaaya maahay leeyihiin marba hadduu qofku yahay qof muumina xagga qalbiga muuminka ah iimaankiisa maba nuqsaaminaysay leeyihiin macsidu murjiyadu marka waxay arkaan oo ictiqaadsan yihiin inaanu camalku ka mid ahayn xaqiiqadii iimaanka iyo waxay leeyihiin iimaanku waa qalbigiio wax laga ictiqaadiyo qaarna waxay ku daraan carabkii oo looga dhawaaqo qaarkoodna waxay leeyihiin waxaas oo dhan maahane aqoon keliya qofka ku filan oo uu macrifo u yeesho alle bes yaanuba ictiqaadinin xaqii sida jahmiyadu ay qabaan irjaaga midka ugu daranna waa kaas murjicadii waxaa ka mid a qoro leh iimaanku waa hadal lagu hadlo oo carabka keliya ka soo baxa oo qalbiga ictiqaadkiisa aaban la fiirinaynin nimanka karaamiyada la yidhaahdo oo maxamed ibnu karaam asijistaani u abtirsada nimankaasa waxaas aaminsan waxay leeyihiin waa un qowl lagu hadlo bes iimaanku ee xataa ictiqaadka qalbiga shardi maahay leeyihin nimanka murjicadu si kastay u kala duwan yihiin fiqooyinkaas afarta ah acmaasha maba geliyaan iimaanka iimaankay ka mid tahay ma dhahaan waxay leeyihiin iimaanku waa qalbigoo laga rumeeyo mana siyaado mana nuqsaamo oo iimaanka abubakr sidiiq ayaga agtooda wuxuu la mid yahay iimaanka muslimiinta midka ugu faasiqsan oo laga cudbileysto waxay leeyihiin qofku intaba iimaanku uu qalbigiisa ku jiro way ku filan tahay taasi murjicadu marka saasay qabaan buu leeyahay shiikhu madhabka murjicaduna waa uu kasoo horjeedaa oo cagsi buu yahay oo dhinac kale uu ka taagan yahay madhabkii khawaarijta waana iska hor imaanaya labada kooxoodna waa wada dhunsan yihiin xaqana waa khilaafsan yihiin nimanka murjicada la yidhaahdo agtooda gaboodfal baa ka jira nimanka khawaarijtii muctasilada la yidhaahdana agtooda waxaa ka jira ifraad iyo xadgudub iyo talaxtag ayaa ka jira shiikhu wuxuu leeyahy sida saxda ahin waxay tahay madhabka ahlu sunnaha ee kitaabkii sunnada laga soo qaatay nimanka khawaarijta ah iyo muctasilada iyaga waxaa la yidhaahdaa marka la ysku daro labadooda alwaciidiya ayaa la yidhaha waa kuwii goodiga uun rumaysnaa aayadaha goodiga uun bay rumaysan yihiin aayadaha yabooha wanaagsan iyo sheegaya wacdiga iyo rajada maba maaragta aaminsana marka nimanka waxaa waciidiye loogu magacaabay khawaarijta iyo muctasilada waxay qaateen uun nusuustii goodiga kusoo aroorta uun murjicaduna waxay qaateen nusuustii wacdiga iyo yabooha iyo rajada fiican kusoo aroortay waxayna ka tageen nusuustii goodiga ka hadlaysa mana bannaana in nusuusta ilaahay qaar laga tago laakiin ahlu sunnadu waa ay kulmiyeen oo waa ay isu keeneen nusuustii yabooha iyo rajada ka hadlaysay oo dadka muuminiinta maaragtay ugu bishaaraynaysay iyo nusuustii goodiga ku soo aroortay oo qofkii macsiyo sameeya wax uu la kulmayo loo sheegayo iyo wax uu mudan yahay taasi marka waa xaq buu leeyahay shiikhu ahlu sunnadu mid ay ku taagan yihiin iyo xaqi ah oo macaasidu iyo dembiyadu ma bannaana in la yidhaahdo waxba ku dhibi maayaan dhib kuu geysan maayaan sida murjicadu ay qabto ee macaasidu waa ay ku dhibaysaa sababto iimaankaadii bay nuqsaaminaysaa mararka qaarkoodna waxay sabab kuugu noqotaaba gaalnimo iyo diinkii inaad ka baxdo lamana laha macaasidu dadkii diintay ka bixisaa sida khawaarijta iyo mucsiladu ay leeyihiin ee qofka macaasida ku dhacaahi waa qof mu'mina laakiin iimaankiisa uu naaqis yahay iimaankiisa waa loo qabanayaa oo waa mu'min baa la leeyahay laakiinse iimaankii dhammaystirnaa oo mu'miniintii wa wanaagsanaa lagu tilmaamayey isagu hadda ma haysto oo waa u kadib dhacay marka la siin maayo iimaankii dhammaystirnaa sida murjicadu ay qabto oo baatilka ah iimaan oo dhanna loo diidi maayo sida khawaarijtii mucsiladu ay qabaan waxba iimaanka kuma lana lama laha iimaankiisu waa dhammaystiran yahay lama laha sida murjicada iimaanka waxba kama heystana lama laha sida khawaarijtii mucsiladu ay ku hadleen meeshan laakiin arrin buu baraarujinayaa shiikhu oo in la fahmo oo fiqhi loo yeesho loo baahan yahay wuxuuna ka mid yahay arrimaha muhimka ah gaar ahaan waqtiga hadda aan joogno ee xaqa iyo baatilku ay isdhex galeen oo isku dheehmeen oo ay soo baxeen dad cilmi sheeganaya ee kutubta uun maaragta fiirfiiriya oo fahamkooda uun iska ictimaaday iyagoon ahlu cilmiga u soo noqonin arrimihiina isaga dhex darsameen markaasaa waxaa la arkay dad gaalnimo ku xukminaya dadkii muslimiinta ahaa oo dariiqii khawaarijta raacay iyo waxaa la arkay kuwo cagsigooda ka soo horjeedo wixii fududaysanaya waana murji'adii oo kule qofkaas macsida waxba ka dhimi mayso inkastoo kuwa warkaa laga soo wariyaa ay yihiin kuwooda qulaadda ah ila murji'adu waa iska noocyo badan tahay waana qaybo badan tahay murji'adina waa dhinac khawaarijdii mucsiladina waa dhinac kale laba dhinacoo iska soo horjeeday kala taagan yihiin waxaa lama huraana marka in xaqii la garto oo la qabsado si aanu qofku u leexanin oo aanu u dhumin oo ama aanu u raacin kuwii quluwiga iyo talaxtagga iyo xadgudubka sameeyey sidoo kalena aanu ugu milmin kuwa mutasaahiliinta ah ee wax walbaba sahlaya ee waxaa munaasab ah qofkii inuu noqdo qof dhexdhexaad ah arrinkan uu ka noqdo sababtoo dad badan baa ku lumay arrinkan nimankaa marka quluwiga ku dhacay haddii ay muslimiintu ku xukmiyaan gaalnimo oo waa gaale ay yidhaahdeen dambiye waaweyn ay sameeyeen darteed dee dhiigoodana waa bannaysanayaan xoolahoodana waa bannaysanayaan ijtimaacii iyo kulankii muslimiintana way buriyeen waxaana marka ka imaanaya xaggooda oo laga helaya oo laga arkaya wixii khawaarijta lagu arkay oo ah dhiig daadin haddii dadku ay lumaan oo ay qaataan qowlka murjaadana dee ahlulkufri iyo ahlushari iyo ahlunifaaq yaa marka nagu tasalludaya markaasi waxay leeyihiin dee annagu quluubteenna yaan ka rumayno musadiqiinaan ka nahay iyagoo dembiyada waaweynaana ku dhex jira markaasi waxay leeyihin saa ay tahay si kastoon dembi u galno mu'miniin baa nahay annagu labada madhab marka ee kan waciidiyada ee khawaarijta iyo muctasilada oo dhinac ah iyo kan murji'ada ee maaragtay camalkii saalixa ahaa ka saaraya mafhuumkii iimaanka iyo xaqiiqadiisii labada madhaboodba khatar aada u daran yay diinka ku yihiin iyo ahalkiisaba waana wax loo jeedo maanta taasi wax qarsoon ma aha qaala sheikhu اlimaam اlmujadidu maxamed cabdiwahaab raximah اllahu tacaala bismi اllahi الraxmaan الraxiim wabihi nastaciin kitaabu اlkabaa'ir wa qowli اllahi tacaala in tajtanibuu kabaa'ira ma tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum waxaan marka soo dhammaynay muqadimadii iyo hordhicii sheekh fawzan meeshan sheekh cabdilwahab wuxuu leeyahay bismi illahi raxmaan raxiim yuu kitaabkiisa ku bilaabay kitaabkiisa alkabaa'ir wuxuu ku bilaabay bismi illahi raxmaan raxiim wabihi nastaciin isagaanan kaalmo weydiisanayna arrimaheenna oo dhan u kaalmo weydiisanayna waxaana ka mid ah kitaabka la qoraayo kitaabu lkabaa'ir waa kitaab ku saabsan dembiyada waaweyn iyo qowli illahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddii mu'miniinay aad ka fogaataan dembiyada kuwooda waaweyn oo aad ka dheeraataan dembiyada waaweyn ee laydinka reebayo haddii aad ka dheeraataan nukafir cankum sayi'aatikum waxaan idiin dhaafnaa dembiyadiinni yaryaraa sheekh fasaan marka wuxuu leeyahay aayaddaas uu shiikhu keenay waxaa ku jira daliil in dembiyadu ay qaybsamaan oo laba u qaybsamaan dembiye waaweyn iyo dembiye yaryar oo qofkii kuwa waaweyn ka fogaada alla uu ka dhaafaayo kuwa yaryar waana yabooh iyo rajogelin alla xaggiisa ka ahaatay markaas alla wuxuu ku khatimay wanudkhilkum mudkhalan kariima markaanu gelin wanaagsan yaan idin gelinaynaaba alla uu leeyahay waana yabooh alla xaggiisa ka yimid waxaana ay radinaysaa aayaddu khawaarijtii iyo muctasiladii madhabkoodu inuu faasid yahana waa laga garanaya aayaddii waa laga qaadanaya marka ay yidhaahdeen dembiyada waaweyne qofka waxay ka bixiyaan diintii horaana uga soo hadalna taas oo aan caddaynay in xaqu uu yahay madhabka ahlu sunnaha ee ka fogaa kalax tagga iyo gabadfalka labadaba iyo qowli llahi tacala alla qowlkiisuu yidhi aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi walfawaaxisha ila allamam kuwa ka fogaanaya dembiyada kuwooda waaweyn iyo kuwooda aadka qabiixa u ah oo foosha xun ilaa dembiyada yareer moogiye oo dembiyadaasi ku dhacaan mararka qaarkood banaadamku macsuum ma ahane sheekh fuusaan wuxuu leeyahay adilada kutusinaysay in dembiyadu ay u qaybsamaan dembiye waaweyn iyo kuwo yaryar waxaa ka mid ah la qowlkiisii suuratu najmi uu yidhi aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi walfawaaxisha ila lama kabaa'iru lithmi waxaa laga wadaa macaasidii fawaaxishtina waxaa laga wadaa waxa maarata foolxumadiisa ay meesha ugu dambaysa gaartay meeshan alla uu yidhi ila lamam yani dembiyada yaryaraa baa laga wadaa ina rabbaka waasicu lmaqfira alle dembi dhaafkiisu waa waasic waa mid dhaafidiisu ay waasic tahay sheikhu wuxuu leeyahay dembiyada yaryaraa waxaa lagu dhaafaa oo lagu asturaa waxyaabo fara badan oo sabab u ah in dembigii la asturo waxaana ka mid ah waxyaabahaas dembiyada yaryar lagu dhaafo in dembiyadii waaweynaa laga fogaado sida ayadan ay sheegtay sidoo kale waxaa ka mid a salaadihii shanta ah sidoo kale waxaa ka mid a masaa'ibtii qofka ku dhacaysay oo xanuunkii iyo maaragtay xusnigii iyo humuumtii iyo tiiraanyadii ah iyo qaraabadii dhimanaysay xataa qodaxda mudaysa qofka muslimka ah sida xadiis ku soo aroortay dembi baa lagu dhaafaa dembiyadii yaryara yaa lagu dhaafaa waana fadli iyo dhaqaale alla xaggiisa ka yimid sidoo kale aayaddii kale ee suuratu shuura alla wuxuu yidhi waladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi walfawaaxisha wa idaa maa qadibuu hum yakfiruun dad wa wanaagsan baa laga soo hadlaayay tilmaamahood marka alle wuxuu leeyahay waa kuwa ka fogaada dembiyada kuwooda waaweyn iyo kuwooda xumaantoodu ay meel fog ay gaartay wa idaa maa qadibuu haddii ay caroodaanna hum yakfiruun waa iska cafiyaan aayaddaas marka suuratu shuuraa ku jirta iyaduna waa daliil kale oo tusinaya in dembiyadu ay u qaybsamaan dembiye waaweyn iyo dembiye yaryar rawaa ibnu jariirin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal alkabaa'iru kulu denbin khatamahu allahu binaarin aw lacnatin aw gadabin aw cadaab ibnu jariir atabari caalimka weynaa ee tafsiirka aadka u qiimaha badan lahaa ee aimada muslimiinta ka mid ahaa wuxuu weriyey kitaabkiisa ku weriyey tafsiirka ah oo ibnu cabaas uu ka weriyey inuu ibnu cabaas uu yidhi kabaa'ir waxaa la yidhaahdaa dembi kastoo alla uu ku khatimay naar la gelaayo ama lacnad ama caro alla xaggiisa ka timid ama cadaab alla xaggiisa ka imaanaya sheekh fuusaan marka wuxuu ku leeyahay kabaa'irtooda waa macaasidii waa wix alla uu dadka ka reebay wix alla uu dadka ka reebo waxaa asal u ah inay macsi iyo maarata xaaraan ay yihiin laakiin haddii goodi laga sii ratibo oo lagu sii lifaaqo aakhiro laisu goodiyey ama xad adduunyadii laga oofinayo qofka waxaa sameeya meesha maarata ay jiraan dembigii waa kabiiro waxaa kuu caddaanaysa in dembigaas uu yahay dembiyada waaweynaa mid ka mid ah laakiin haddaan cuquubo laga ratibin oon laga dhalin iyo goodi waxaas waxay noqonayaan la iska reebay haddii lagu dhaco macsi yar oo lagu dhaco bay noqonaysaa oo waxay soo gelaysaa baabu lamamki la sheego oo suuratu najmi ku jira meeshan uu ibnu cabaas u yidhi khatamahu llahu alla uu ku khatimay macnaha markuu ka hadlayay yaa waxaa lagu khatimay in qofkii loogu goodiyey naar ama la lacnado qofkii ficilkaa sameeya ama rasuulku sala allahu alay wasalam uu lacnaday waxaas marka waxay noqdaan kabiiray noqdaan meeshan uu leeyahay aw gadab yacni caro alle lagu khatimay yani haddii alle uu qofka u goodiyo qofkii dembiga maarata ku dhacay loogu goodiyo cara loo caroonaayo dembigaasu waa dembi weyn isagu waa qaacido marka aada meelo badan ku dabaqi karto meeshan uu yidhi aw cadaabin ama lagu khatimay cadaab yani cadaabka aakhiraa laga wadaa aw xaddin fi dunyaa ama adduunkiibaa maaragtay xad lagu samaynaya oo qofkii xad laga oofinaya sida qisaastii oo kale qofkii qof kala dila kabiiru ku dhacay oo kasu dila qatli camdi cudwaana qofkii sameeya oo kas wax u dila iyo xadgudub dembi weyn buu galo kabaahirtii ka mid a maxaa lagu sameynaya marka adduunkii waa qisaas yani qisaas baa aa la sheegay qofka in laga qisaasanayo iyo qofkii waxaday in gacanta laga goynayo aayadii baa sheegtay faqtacuu aydiyahumaa wasaariq wasaariqatu faqطacuu aydiyahuma ama qofkii zinada ku dhacay in la jeldiyo azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidi minhuma miata jalda ama qofkii qof muxsanad ah qadfi ku sameeya oo zina ku gama ama rag ha aado qofka zinada lagu ganaayo ama ha lagu gamo zinadaas marat qof dumar ahe isagana xad baa lagu samaynayaa oo ah in maaragtay siddeetan jaydal la jaydalo oo lagu karbaasho marka kitaabka iska saxa aw rajmi lqaadif baa ku qoran waxaa dhici karta midha inuu rabay aw rajmi lmuxsan qofkii muxsanka ahaa in dhagax lagu dilo ama aw jaldi lqaadif inuu rabay baa dhici karta yani zaaniga buu kasoo hadlay mogtahay caadiga ahaa oo la karbaashayay ama sidoo kale in la karbaasho oo la jeldiyo kii qaadifka ahaa ee zina ku ganay qof muxsan ah taas marka waa kabaa'ir waana wax xad adduunka dhexdiisa loo sameeyey ama cara alle laga dhaliyey ama lacnad loogu goodiyey qofka in naxariista alle laga fogeynayo laakiin waxa lagu dadka ka reebay ee aan laga dhalinin waxaa lasoo sheegay wuxuu soo gelayaa baabu sakaa'ir buu soo gelayaa walahu ibnu jariir wuxuu leeyahay canhu ibnu cabaas wuu ka warinayaa allah ka raali noqda ibnu cabaas iyo aabihiise qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas hiya kabaa'irtii ilaa sabci miatin aqrabu minha ila sabci toddoba boqol bay uga dhowdahay toddoba toddoba keliya marka maa huu leeyahy kabaa'irtu waa badan tahay غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار laakiinse dembiga weynaa raadkiisu wuu tegayaa haddii alle dembi dhaaf la weydiisto oo la toobad keeno walaa sagiirata maca alisraar yacni dembiguna yaraantiisa isaga sii joogi maayo ku baaqi noqon maayo iyadoo aaban laga tegayn oo laga toobad keenin oo isaga taagan qofka sagiiradii mar walba samaynayo sheekh fuusaan wuxuu leeyahay yani ibnu cabaas wuxuu yidhi kabaa'irtu way badan tahay laakiinse toddoba boqol bay u dhowdahay oo uga dhowdahay toddoba keliya in la yidhaahdo kabaa'irta lafteeda darajaad kale leh way qaybsantaa kuwa akbaru kabaa'ir la yaraha jira oo aada u sii daran iyo kabaa'ir maaragtay aan akbaru kabaa'ir lalehayn oo ka sokaysa laakiin kabaa'irta marka cadadkeeda la raba in la ogaado haddee kitaabkii sunnadii ha laga baaro iyaga unbaa laga soo qaadanaya ee daabidka ibnu cabaas qabso oo ah dembi kasta oo lala xiriiriyey naar ama lacnad ama cara alle ama cadaab alle oo lagu khatimay wixii marka qeexidaas soo galana kabiiray noqonayaan wixii aad aragto in layska reebay oo qeexidaasu aanay ku rumoobayna wax xaaraana iska noqonayaan oo laakiin sagiira ah shafusan wuxuu leey marka culimmadu kabaa'irtii kutubay ka qoreen suaa walba soo sheegay oo dahabi ilaa iyo toddobaatan buu gaarsiiyey kabaa'irtii ibnu xajarna shiiku wuxuu leeyahay waxaan u malaynaa ilaa iyo afar boqol ka badan inuu gaarsiiyey ibnu xajar haytamina wuxuu gaarsiiyuu leeyahay ka badan afar boqol oo kabiiro ibnu cabaasna wuxuu leeyahay sida hadda ibnu jariir uu ka warinayo toddoba boqoliba uga dhowdahay in waa toddoba la yidhaahdo shafosa marka wuxuu leeyahay dambiyada kuwooda maaragtay ee kabaa'irta ah kuwooda ugu sii waaweyn waa toddobadii muubiqaadka ahaa wayna imaan doonaan waa sheegi doonaa sheikhu hadda sharaxa mar dhow sheegi doonaa sida uu yidhi rasuulku sal l slam ejitanibu sabca almuubiqaat toddobada dambi ee dadka halaaga ka fogaada wuu sheegi doonaa shiikhu wax yar kadib laakiin meeshan uu leeyahay laa kabiirata maca alistikfaar yani kabiira ma jirto haddiiba la toobad keenaayo oo alla dambi dhaaf la weydiisanaayo waxaa laga wadaa qofkii alla dambi dhaaf weydiistaa isagoo dhab ay ka tahay alla waa uu ka aqbalaa dembigina waa laga tirtiraa laakiinse dembigu waa yar yahay yaan la dhihin oo layska dhex dabaalinin oo yaan la fududaysanin sababto qofku haddii uu dembigii yaraa uu iska maaragtay dhex joogo dee wuxuu maaragtay dembigii waa uu weyneynayaa oo kabiir isu bedelaya kabaa'ir kalena xataa waa uu sababku ugu noqon karaa inaad ku dhacdo qofku waa inuu macaasida marka iska ilaaliyo ama ha yaryaraato ama ha waaweynaato macaasidu ama ha noqoto sakaa'ir tu yaryar ha noqoto allo wuxuu yidhi walaakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum wkaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan alla wuxuu idinla jeclaaday iimaankii qalbigiinana waa uu ku qurxiyey wuxuu idinla nacay gaalnimo iyo faasiqnimo iyo cisyaan gaalnimadu marka oo kufrigii ah dembi oo dhan isagaa ugu weyn wax ka weyn ma jiraan fusuuqan waxaa laga wadaa waa kabaa'irtii ka hooseysay kufriga cisyaankan waxaa laga wadaa dembiyada yaryaraa sheekh maxamed wuxuu leeyahay weli cabdirazaaqi canhu cabdirazaaq wuxuu leeyahay canhu ibnu cabaas ka warinayaa hiya ilaa sabciina aqrabu minha ila sabci kabaa'irtu in tiradeedu ay toddobaatan gaartay uga dhowdahay in la yidhaahdo waa toddoba keliya sheekh fausaan marka wuxuu leeyahay dee kabaa'irtii cadad gaara laguma koobin laakiinse waxaa ku koobaya qeexiddii ibnu cabaas laga wariyey ee culimmada muxaqiqiintana ay doorteen sida ibnu teymiye oo kale iyo ahlucilmi kaleba wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online